ka warqabtaan in dalkeena somalilan aynu ka soomay maalin khamiisa maalintaasna caalam alislaami intooda badan maalintaasi soomeen iyagoo runtii bisha baadhaya oo aragtideedii ku dadaalaya waxaa la arkay habeenkii khamiiseed baa la arkay ee khamiista biranaysay khamiis noqonaysay yani galab arbacaad baan ujeedaa oo khamiis ay iman ay bilana ay muxuuha iman ay soo gelayso marka caalam islaami meelo qaarkood baa arbacadii iyagu soomay iyaguna runtii dabcan waxaa weeyaan masaa'ilka fiqiga dee khilaaf baa ka jira oo waxa weeyaan qolba waxtaada waktiga iyo tirada ayaanu ku soomaynaa soomaalideena horre saasay ahayd oo waxay odhan jireen maalinta la soomo sanadkan sidan oo ka khamiisdayn soomay shan maalmood baa laga tirinaya waxaa laga tirinayaa jimce iyo sabti iyo axad iyo isniin iyo salaasa markaa salaase waxay noqonaysaa soonka soo socda insha allah soonka soo socda salaase ayuu u dhacaya shantaa maalmood ayay soomaalideena hore iyo culimadeenna waaweyneeda hore ee dadaalka badnayd ay u tirin jireen marka nooc xisaabaad xisaabtaasoo kalea ayay qoladaa maalinta arbacada ku soontay hase ahaatee saacadaheena iyo muxuu ahaayey xataa jadwalkii aan samayn anu ka faahmo ee aan diyaar garayna mala awaal buuha wuxuu ka bilaabmayay arbaca waana halkada ku haya jadwalkii arbacuu ka bilaabmayey waa jadwalkii aanu diyaariyay sanadkan arbacuu ka bilaabo inaguna khamiis ba marka ay bishii kow inoo noqotay waxaanu ku dhammaanayay soddon oo maantoo khamiisa soddon oo maantoo khamiisa ayuu ku dhammaanayay marka haddii taa la eegana waxaad arkaysaa in maanta ay si gebgabo u eg tahay oo insha allahu inaguna aynu insha allah laga yaabo in sagaalaatan ku afurno dadkii naga horreeyeyna soddon ay ku afuraan wax dhibaato ka jiraan ma jiraan lana qaleyn maayo dhibaatana ma jirto wax naga maqanna ma jiraan sidaa darteed waxaynu u diyaargaroobi doonaa haddii la yidhaahdo labadaba inaynu da bishii arki weyno oo aynu soddon buuxsanno iyo inaynu aragno ama jaarkeennu arko oo aynu nakas ka afurno oo maalinta jimcahana ay ciid inoo noqoto ayaa dhici karta ka hor dhici maayo waayo wax gacan ilahay ku jirta imaamka waxaa laga doonayaa inuu maalinta ciidda khudbadda ciiddana akriyo khudbadda jimcahana akriyo laakiin nebiga waxaa ka sugnaaday axaadiis rasul l slam yani maata isxoojinaysa oo rasuulka ka sugnaatay baa jirta oo xasan lagu tilmaamo markay isxoojiyeen xadiiska rasulka al slam wuxuu leeyahy annaku intuu ciiddi tuhiyey ayuu asxaabti la hadlay markaasuu yihi annaku waanu waynu ciidnay jimcahana waanu waanu tukanaynaa ciddii noo iman karta faman shaa falyajmac hanoo yimaado qofkii kalaa ee doonaya jimcahana la tukado haddii kale qofku wuxuu hawlo badan baa jira maanta ciidda oo qofku hadduu ban u baxayo hadduu meel yar gaadhayo duurkiisu iska tukanaya khudbaduna laasimkuma aha inuu soo dhegaysto hadduu yimaadana fadli dheeraaduunbuu helay taasna waa xukun ku cusub xagga maaragtay maalinta jimcaha labada ciidood iskale ciidda jimcaha iyo ciidda muxuu haayey soonfur ama iyo iyo imaamada masaajida jooga waxaan fari lahaa oon kala codsanaya inay caruurta sidaas iyo dadkiina u dhaamaan kitaabka ilaahay kitaabkeena kor yeelo oo laga ilaaliyo googa laga ilaaliyo hadduu googo-ana meel fiican la keeno ama wasaaradda la keeno aanu ka asturayne iyo iyo muxuu haayey hay-addan isxilqaantay ee dayactirka musxafka kariimka ah ha loo geeyo waayo mashiin bay usoo iibiyeen ay ku gogoyeen oo weyn dabeetana waxa usii muwafo isagoo isagoo ridqan lagu gubo marka dambena lagu gubo ayay hayaan marka qolaasna waxaa jeclaan lahaa in haddii lasoo booqon karo lasoo booqdo warkooda kor loo qaado lagu celceliyo weliba loo saaxiibkay bedri baan odhan lahaa daaf dheere bal hadda arrintaha hoos weeg hore uga shaqeeyeen maartay muxuu ahay warbaahinta kale uga shaqeeyeen waxaan odhan lahaa ugu dambeyntii walaalayaal ilaahay subxana watacaala haynaga aqbalo soonkii iyo salaadii ilahay s acmaashii wanaagsan haynaga aqbalo aynu u diyaargaroono bisha iyo khatimkeeda waxaynu ku khatimaynaanaa waa zakaatalfitriga iyo salaada ciidda fidriga oo aynu sheegi doono insha allah marka dee galabta ay inoo muuqato haddii la yhahdo ama jiiraankeena ay ka muuqato haddii la yhahdo wasali allahuma wasalim ala sayidina axmed alxamdulilah rabbi
alamiin inagu ma sacuudigeenu ku safan lahaa haddii ay soddon lagu ciido mise turkigeenu ku safan bismi illahi raxmaani raxiim horta dee diinteynu inay gasho maaragtay qolay la raacayo qol la raacayo waa ayaan daro waxaan jecela saxaafaddu halkaa inaanay gaadhin oo aana hartaana laga hadal si aana looga hadal oon muslimiin bay nahay nebi maxamed baynu nahay xisbigiisii xisbi xisbiga nebi maxamed ayaynu nahay waxaa rasuulkeenu sal slam uu yihi kelmad yar oo kooban wuxuu yihi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi aragna ku sooma aragna ku afura markaa de haddii ay qola inala waafaqdo araggii dee maaha in lagu shambayo inala qolay ahaayeen markaa arrintaas xaafadda ha gelinina kana daaya ilaahay baa uga toobad keenay subxana wa tacala idinkoo mahadsan waayo diinteenu diin maanta laga dhex baadhbaadho xusbi iyo guruubo maanta siyaasada isku haya amba khilaaf siyaasi u dhex yaallo diinteenu y wada muslimiin baynu maanta turki gaal maaha sacuudi gaal maaha yamanu gaal ma aha iraan gaalo maaha waxa weye wada islaam baynu islaamka markaa wixii ina kulminaya aynu ka hadalno wixii laakiin khilaaf uuna keeni karaya aynu saxaafadana ka siibno kanay aan weli wax noqotaan dadkii u yeeli hadda qaar khayrka iyo wanaagay wada jirka ugu yeeli lahaa baa tihiin waa mahadsantihiin gacanka misir waxaa jira